guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaagay hargeysa ayaa sheegay in xisbi ahaan madaxweynaha somalilan u gudbiyeen qoraal uu sheegay inay ku ururiyeen dhaliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sanadkii hore islamarkaana xambaarsan sida uu sheegay gafafkii waa sidii uu hadalka u yidhiye laga galay doorashada waxaanuu sheegay inay kalsoonidii xisbi ahaan kala noqdeen guddida doorashada waxaa ka warqabteen in xisbiga wadani bilowgiiba uu muujiyey sida uu sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu commisshonku ka soo saarayba laakiin taasi xisbiga wadani ku liqay tudhaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto commisshonka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin waxaan u codsaday in commisshonka la kala diro commission cusubna si dhaqsaa loo dhiso haddaba sidee ayay u arkaan xisbiyada kale ee somalilan go-aanka xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer faysal cali waraabe ayaan weydiiyey su-aashaasi arrintaas ma arrin qurux badan weya maaha waa arrin dharbaaxo ku ah shacbiga reer somalilan iyo ummaddeena iyo weliba mberyahan waxyaalaha taagan ha noqoto ma garanaysaa heshiisyadan waddanka la maalgelinayo markaa waktigeedii maaha arrintaasi aad iyo aad baan uga xumay hore ayaa loo cayimay in doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaan sanadka dambe bisha saddexaad taas oo ay hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay wakhtigeeda ku qabsoonto haddaba ma jirtaa saameyn go-aanka xisbiga waddani ku yeelan karo hannaankaasi waa kan mar kale injineer faysal cali waraabe wallahi waa aad iyo aad bay u saameynaysaa waxa weeye dee imanka deeqbixiyaashii oo imanku ay ka yimaadaan commisshonku oo maanta markii la qiimeeyey lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la cusbeenaysiinayo howlo kaloo taagan ilaa lix iyo toban milyan iyo siddeed boqoloo kun laga dhigay oo imanka adduunkuna indihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan maadaama doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay markaa taasi waxay ka keenaysaa hay-adihii iyo wadamadii deeqda ay naga caawin jiray doorashooyinka waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa shacbigeena qurada niyad xumay ku keenaysaa wakti tafaraaruq iyo muran la galo hadda umaynu baaneen dib ma udhigasaa tani markaa hanaankii socday doorashada dib ma udhigi kartaa ma udhigi mayso saddex xusbi baanu haddii alla way isku raacaan way soconaysaa waa tii ku dhacday raaya odeng oo kale oo yidhi hala kala diro commisshonka haddii kelgeli doorashada geli maayo waa ti doorashadii la dhigay tana doorashada madaxweyne maaha ta soo socota waa doorashadii xildhibaanada iyo local consulka qof kastaba kursigiisuu doonayaa marka wax alle wax dib u dhigaysaa ma jirto madaxweynuhuna way ka go-an tahay inaynay mid dambe doorashadaas dib u dhicin waa sharafta dalkeena waa jiritaankeena waxa weeye waddadii inoo horseedaysay maqanaysaay ixtiraafka ku filan ma lahayo haddiiba ay sitaa u dhacdo in guddida lagu bedelo ama intee lag bay qaadan kartaa wakti bay qaadanaysaa looma baahna in laysku farfaro waxaasi hadda guddiyadii kuraasyada qaybinaysay baanu soo saarnay waan fadhiisanaynaa kuraasyadii baanu qaybinaynaa haddii ilaah yidhaaho insha allahu tacaala waan soo bandhigaynaa siaan beri hore laba kun iyo shantii usoo sameynay mar kastaba laba xusbi waxay isku raacaanba socota geesta kale xusbiga talada hayee kulmiya ayaa sheegay in aan wakhtigeeda la joogin go-aankan sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas jaamac ismaaciil jaamac shabeel annagu waxaa loo aragnaa muu dhammaanin teeran bay leeyihiin komishka doorashooyinku la doortay oo shan sanadooda shantaas sannadood markay u dhammaato ayaa ama loo jidiidinayaa ama la bedelaya qaar kale la keenaya wixii teeramkooda dhexdiisa khalad hadday galaan khaladkiina waa lagu qaadaya oo laga saamixi maayo hadduu khalad yimaado ay galeen oo khaladkii la hayo waa tallaabo waa laga qaadi karayaa sharciga waafaqsan haddii aan la haynin waxaan qabaa inay gefku tahay ragga shaqeeyana subcadoodii dee ay meel qanac ku noqonayso eed baa ka horraysa in la eedeeyo hala bedelo weli maha bedeladu dee teera bay leeyihin sharcigaa siiyey markaasaa dee lala eegayaa asbaabtooda ilaa xad maxkamad baa u furan inay geeyaan ay ashkateeyaan maraan weydiiyey jaamac shabeelin haddiiba bedelaada guddida doorashadu noqoto mid suurto gasha inta ay qaadanayso iyo in arrintani dib u dhac doorashooyinka ku yimaado horseed u noqon karto waxa uu ku jawaabay waxa weeye horta xisbiga waddani berigii hore doorashadii madaxtooyadana isagaa sababay dibudhigeeda isaga iyo xisbiga ucid ayaa sababay dibudhicii doorashadii madaxtooyada muddadii dibu dhacday haddana markii dambe dowladday ku eedeynayeenoo waa la wada ogaa tan maantuna way dhici kartaa inay sababto dibudhac doorashadaah tallaabadan uu xisbiga waddani qaaday waa inay ka fikiraan xisbiga waddani doorashooyinkooda dibudhacooda uu ilagu farabatay bani aadam kale kalsoonida waxaa la yidhaahdaa waa qaali weeye bal lamaynu ku qaadnay in aynu doorashada wakhtigeedii ku qabanayno annagu kulmiy ahaan diyaar baanu nahay inay wakhtigeeda ku qabsoonto wax kasta oo caqabad ku noqon kara doorashada qabsoomideedana in laga hor qaadaa ayaanu annagu qabnaa oo aanay caqabad dambe sii oolin laakiin in la abuuro maaha iminka caqabado kale oo cusub kuwii horeynula itaal daranay kuwii horeynula rafanayna dhinaca kale guddida doorashada somalilan oo aan la xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay wax ka yidhaahdaan arrintan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa